mawduucyada muhiimka u ah dadka soomaaliyeed inay wax badan ka ogaadaan kuna biiriyaan talooyinkooda sidoo kalena waa halka ay kusoo bandhigaan su-aalaha ay qabaan inay helaan cid uga jawaabtana ay helaan waxaa toddobaadkan kaga hadli doonaa hanaanka doorashooyinka dalka soomaaliya saddex sano kadib ma ka qabsoomi kartaa amase ka dhici kartaa doorasho qof walba oo muwaadin soomaaliyeed ah uu codkiisa ku dhiibanaya isaga oo soo dooranaya qofka uu arka masiirka ummadda soomaaliyeed inuu ka shaqayn karo waxaa barnaamijka igala qaybgalaya gudoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka sida cali sheekh maxamed waxaa kaloo barnaamijka igala qaybgalaya khaliif maxamed ducale oo ah la taliyaha dhinaca sharciga ee guddiga doorashooyinka madaxaguddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka mudanayaal kusoo dhawaada telefishinka iyo raadiyaha qaranka iyo barnaamijka kulanka toddobaadkan daawadayaal marka la gaaro qeybaha dhexe ee barnaamijka waxaa kaga qayb qaadan doontaan qadadka taleefanada shaashada ku qoran waxaana idinka codsanaya markaas inaad usii diyaargarowdaan oo aad isku daydaan inaad nagala shaqaysaan habsami socodka sida aan codadkiina ku maqal lahayn idinkoo markaa ka fogaan doona muuqaalbahiyaha aad daawanaysaan ama shaashadaha idiisoo gudbinaya maqalkeenna iyo muuqaalkeennaba soo dhaweyn dabadeed gudoomiye soo dhawow mar kale waxaad nala wadaagtaa wixii ugu dhawaa maalmihii ugu dambeeyey horay ugu muhiimsanaa aad qabateen
بسم الله الرحمن الرحيم آه، وصلاة الله والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، شر معك وما تنتحي وأدونحي آه، وحان مركة وهريسة فرصدا أوك فائدة السنة إن أنا إذا كنت محد ذلك إي وما ركتي حول الله مهم كاد أمد سومالي داويسين وما ركتي تلفزيون كارنك أن مربل بكلاس وعنو حولها ما ركتي مهم كاد ودنك كدعايا سيدة بدتك وقت مناسب إيوه goor walba aad ugu soo tabisaan taa kadib guddigan doorashooyinka howlo badan buu soo qabtay laba sano ayuu jiraa labada sano howlihii uu soo qabtay waa howlo aada u muhiimsan oo maaragtay midba midda kale ay ka muhiimsan tahay laakiin hadda haddaad i weydiisay tii ugu dambeysay waxay ahayd warbixintii iyo ka jawaabidii su-aalo oo baarlamaanka naga soo weydiiyey howl ku talagalka doorashada laba kun iyo labaatan sida maaragtay aan heerka aan joogno iyo howlaha maaragtay iyo caqabadaan horyaalo iyo arrimaha badan oo la xiriira maaragtay howlahaas marka sagaal su-aaladood bay ahaayeen qoraal oo maaragtay badan baan buug baan ka diyaarinay si aan uga jawaabno su-aalahaas iyo presentation oo isaguna maqal iyo muuqaal ahaayo baarlamaanka aan ka horjeedinay marka taas aad bay muhiim noo ahayd waxaa kaloo iyadana taa ka liidan strateji balaan oo maaragtay aan diyaarinay oo maaragtay nagu hagaysa waqtiyada iyo howlaha muhiimka goortay dhacayaan ay ku tilmaaman yihiin si ay maalin walba wixii dhacaya hadda laga bilaabo laba kun iyo toban iyo toddobada ilaa ilaa laba kun iyo labaatanka wixii dhici lahaa kadibna maaragtay sanad kadibna ama lix bilood ama saddex bilood siday noogu suurta gasho in review laga sameeyo waxyaabihii dhacay shuruucdii iyo waxyaabaha qaldamay waxyaabaha saxmay wixii la rabo in la bedelo iyo maaragtay waxyaabaha in laga shaqeeyo sanadka dambe doorashada soo socota si looga howlgalo marka strategy plankaas marka wuxuu daboolaya ama cover garaynaya shan sano oo ka ay ku eg tahay marka taas aad bay muhiim noo ahayd saddex bilood bay nagu qaadatay inaan dejino ee ku talagalkii ka horeeyeyna kolley muddo badan ba sii socday marka taasna howl aad muhiim u ah oona tilmaamaysa shaqada keliya ma aha howlaha loo baahan yahay shuruucda loo baahan yahay dhaqaalaha loo baahan yahay iyo maaragtay shaqaalaha loo baahan yahay marka taasna shaqa aada muhiim bay ahayd tababarada iyo ku talagalka diyaargarowga iyo waxaasoo dhan ay noo wehliyaan marka labadaas aan aan hadda taaban karaa kii ugu dambeeyey
arrimaha la xiriira doorashooyinka waa mowduuc ama sheekooyin dadka soomaalida ay aada u daneynayaan waana midda keliya ah ee qof walba oo soomaaliya uu maanka ku hayo dhowr mar ayaa la yidhi doorashooyin qof iyo codkiisa bal hanaanka ama hababka ay ku dhici karto in qofka soomaaliyeed uu codkiisa uu dhiibto
waa run waa arrin muhiim ah dalkan maalin inay ka dhacdo doorasho qof walba xuquuqda dastuuriga uu leeyahay inuu codkiisa dhiibto hogaankiisa doorto marka taas waa arrin dastuuri ah oo muhiima in maaragtay dalkan uu helo waana waana sababta anaga naloo magacaabay oo maaragtay ama maaragtay naloo naloo dhaariyey baarlamaanka noo ansixiyey hay-addanu marka waa hay-adda keliya u xilsaaran arrimahaas in lagala hadlo oona ka hadasho oona kana shaqeyso waqtiga maaragtay ay mandidka ay u haystaan marka wax badan ayaa loo baahan yahay marka arrintaasi ay u suurta gasho marka anagu waxyaabaha ugu horeeya aan maaragtay tallaabooyinka ugu horeeya aan qaadnay waxaa ka mid ahaa inaan horta baranno doorasho maxay tahay xaggee wax laga bilaabaa see loo abaabulaa wadamada oo maaragtay haddana sideena oo kale dagaalada iyo dhibaatooyinka kasoo kasoo bax kasoo kabanaya siday wax yeeli jireen marka taas marka waxaan u dhaqaaqnay in doorasho kasta oo dalalka africa gaar ahaan duniyada guunaha guud ahaan inaan maaragtay aan kor joogtayno brocesskii ama maaragtay howl hawshii oo maaragtay oo soconaysay bilowga ilaa dhammaadka habkay u mareen waxyaabaha u qabsoomay caqabadaha ka hor yimid waxyaabaha loo baahan yahay taasaa marka aanan ka bilaabnay marka barashadeeda waxayna gaarsiisay heer aan maanta aan dhihi karno beri dalkan haddii loo laysku raaco inaan doorasho u qabanno inaan qaban karno marka taasna maaragtay alxamdulilah waxa ummadda soomaaliyeed iyo xukuumadeeda iyo baarlama baarlamaankeeda labada aqal ay ku faani karaan maanta hay-adahaas oo meesha haddii la isku raaco maxaad ula jeedaa macnaha weli ma la iskuma raacin miyaa
mada isku raacidda ma aha waddanka waxaa jiro system cusub oo aan hadda sana waddooyinkan dambe aan qaadanay oo federaal ah waana systemkaas muhiimadiisu waxay tahay in maaragtay maamulka la baahiyo sida maaragtay loo ku talagalka u ahaaba marka anagu isku raacidda lama jeedno mid oo hadda kadib la dejinayo laakiin waxay tahay in siyaasad ahaan lasla qaato
waad mahadsan tahay qalay waxaa tahay sharci yaqaan wadna garan kartaa marka laga hadlayo doorashooyin iyo arrimaha la xiriira waa qasab in la helo shuruuc kala hagaya guddiga iyo weliba dadka nidaamka asxaabtidan baa imaan doonto tartama in shuruuc la helo bal dhanka sharciyada iyo waxyaabihii laga qabtay horta sheemak waa mahadsan tahay iyo s n t v somal national t v aada u mahadsan yihiin su-aal fiican waa si aad ka warqabtid doorasho waxa base u ah waxa waa shuruucda waa doorasho oo dhan waa shuruucda waa doorasho marka la qabanayo waxay ku beesgaraysan tahay constitutionka waddanka oo ah basic law dastuurka waddanka ayuu ku beesgaraysan yahay waxaa jirta legislative acts badan oo loo baahan yahay yani in baarlamaanku uu baasgareeyo si doorasho u dhacdo waxaa jirta rules iyo regulations badan oo iyadana loo baahan yahay ee qalif wax yar waxaan kaa codsan lahaa dad badan oo soomaaliyeed waxaa jira daawanaya barnaamijka oo luqadaha qaad ay suurtagal tahay inaysan waxba ka fahmin danaynayna mawduuca inay fahmaan marka inaan soomaaliyan intiixada sax waa runta waxaa jirta kelmooyin badan oo af soomaaliya xataa technical words oo u baahan u baahan muxuu ahaa af soomaaligii laftiisa u noqonaya xaraj u noqonaya oo dhib u noqonaya marka badanaa soomaalida kelmooyin badanhaa la soomaaliyeyn karo marka waxaa beys u ah sida hore kuu sheegay dastuurka waa shuruucda ay soo saaro baarlamaanka oo qasab ku ah yani yani qayb kasta ama hay-ad kasta inay qaadato waxaa jirta shuruuc kale oo ah yani ruleskii ama yani qaanuunkii waddanka waxa la yidhahda anshaxa intaasi waxa weeye shuruucii maxaaha loo baahan yahay waxaa kaloo meesha taala markii doorasho ay dhacayso kow yacni waxa adduunka looga yaqaana waxa la yidhaahdo hooyadii doorashada waxa la yidhahdo electoral law oo ah qasab yacni in ummaddaasi ay qaadato iyadana aan filayno in baarlamaanku si ugu dhaqsiyaha badan leh inuu arrintaas ku fuliyo waxaa kaloo markaas haddaad jilciso hooyada ee doorashada maxay noqonaysaa macna electoral lawgu wuxuu ka kooban yahay shu- shuruucdii oo dhan oo doorashada ayuu ka kooban yahay Sharciga doorashooyinka.
Ee, sharciga doorashooyinka ee, waxaa ka mida citizenship law ayaa ka mida waxaa ka mida Sharciga muwaadinka.
ee, ee, sharcigii muxuu ahaa ee, ee, waxaa ka mida maxkamad haddii doorasho khilaaf u yimaado sidii lagu xalin lahaa ka mida haddii ay yimaadaan muxuu ahaa ee, ee, sida muxuu ahaa loo suubinayo muxuu ahaa actiya identificationka nidaamkii loo mari lahaa qofkii hadayada ayaan ka wada hadlaynay qofka muwaadinka iyo qofkii kale si loo ogaado ee, hadhow marka codka la gelinayo waxaa loo baahan yahay waxaa la yidhaahdo ee, ay- ee, documenti aan caddeynaya qofkaas inuu yahay muwaadin meesha uu degan yahay adereeskiisa wixiisa kulli ee, waxaas oo dhan waxaa koobaya electoral looga ama sharciga doorashooyinka ayaa koobaya marka waxaa lagu tilmaamaa sharciga hooyooyinka ee, Sharciga hooyada doorashada.
hooyada doorashada ayaa lagu tilmaama Ee, waad mahadsan tahay waqtiga aan leenahay doorasha la qabanaya marka toddobaad ahaan la tiriyo waa boqol toddobaatan iyo labo isbuuc boqol toddobaatan iyo labo isbuuc kadib dalkan doorasho qof iyo codaha ma ka dhici kartaa gudoomiye maxaa waa ka dhici kartaa qaabkee Ee, qaabku waa ee, laba- dhowr arrimood barta loo baahan yahay ma laba kusoo koobin laakiin ee, hal weji haddaan u dhigno waa labo Ee, guddigii oo dadka ku talagalkiisa iyo diyaargarowgiisa uu dhan yahay waa tan hadda aan sheegnay waa dhan yahay Ee, xukuumaddii ee, ee, iyo maaragtay ee, dowladdii guud ahaan iyo maamul goboleedyada dalka inay iyaguna maaragtay ka go-an tahay inay doorashadu ay dha- qabsoonto waa taan hadda ay aan xusahay Ee, ka go-naanshahaas dhinacyo badan u taabanaa Ee, waxaa ka mid ah ee, amnigii dalkii oo maaragtay ku talagalka doorasho oo maaragtay ee, ugu yaraan in ee, amni doorasho lagu qaban karo waddanka inuu jiro Ee, waxaa kaloo meesha maaragtay aan ka marnay in la helo kalsoonida Ee, ummaddan ee, dhibaatooyin badan bay soo martay Ee, kalsoonida daraa dalka dadkii soo kala dhex gashay in kalsoonida maaragtay ee dadkii ay soo noolaato oo maaragtay ee, ee, ee laga shaqeeyo iskama imaanayso Ee, waxaa kaloo meesha ka jira in la helo dhaqaalaha looga baahan yahay doorashada in lagu qabto naftigiisa inuu meesha jiro marka waxyaabahaasiitina maaragtay ee, waana ka shaqaynay ee, jidadkoodana waa dejinay ee, xukuumadda iyo baarlamaankana waa kala hadalnay Ee, hadduu ilaahay idmana ee, weli waa waxba aan isku keena dhiman kolley ee, waana isku bilaadsannahay Ee, doodeeda goor fiicana la bilaabay hadda waa muddadii oo doorashadii hadda dad badan hadda haddee oo aan dhahno doorashada laba kun iyo labaatan howlaheedaan wadnaa oo isdhahaya maba dhowey hadda ma daar- doorasho kasoo baxnayd ee maxaa haddana midaan kale waa run eh, in la isweydiiyo laakiin ku talagalka sidaan adduunyada aragnay wadamada oo maaragtay dimuqraasiyadda wax badan iyo doorashooyin soo qaban jiray ee ku talagalkooda waqti goorta anaga aan bilaabayna mar ula dhow bilaabaya Eh, abaabulkeeda ku- shar- shuruucdii dib u eegistooda iyo maaragtay tirakoobkii dadka ayaa dhintay yaa nool marka waxyaabahaas haddii laisku duwarido doorasho waa dhacaysa insha alla
khalife isla su-aashaas
Ee, doorashooyinku waxay ku xiran yihiin ah, siyaabooyin badan markii la helo doorasha waa inay dhacdo waa Ee, maadaama ay tahay sida gudoomiye ku-xigeenku uu sheegay arrin dastuuri ah yacni guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka waxaa ka go-an ama ee, badanaa yani yani qaybaha kala duwan ee dowladda ha noqoto fulinta ha noqoto muxuu ahaa sharci dejinta ha noqoto muxuu ahaa ee, ee, judiciaryga yani inay kulligood ay yani arrintan in meel yani qof walbaaba uu rabo inuu qayb uu ka qaato doorasho markii la dhigahayana waxa weeye hay-adaha dowladda oo ah qaybaha kala duwan ee dowladda ee, aan ku sheego ingiriisa ina separation of power saddexda qaybood oo dowladda yani waa inay ay ka qaataan doorasho marka haddii ay jirto rabitaan yani doorasho in la qabto yani waa imaan kartaan imaan karaan maxaa dhibaatooyin badan ee, ca- caqabado badan waa imaan karaan laakiin waxaa muhiim ah rabitaankii in la helo in doorasho ay dhacayso waxyaalo badan oo ku fi- yani kusoo wajahaya ama kusoo feesgarinaya ayaa jirta laakiin waxaa loo baahan yahay in caqabooyinkaas yani laga hortago waxaana ugu muhiimsan wax walbaba steep ay leeyihiin yani marxalado lasoo maro waxaa ka mid a sida hore aan kuu sheegay shuruucdii ugu horeysa waa bayskii ama saldhigii in doorasho ay dhacdo in la bilaabo waxaa ku xiga ee, dhaqaalihii waxaa ku xiga operationkii waxaa ku xiga wacyigelintii waxaa ku xiga ee, qaybihii kala duwan amnigii baa ka mida waxaa ka mida muxuu ahaa ee, waxaa imaanaya waxyaalo badan oo loo baahan yahay ama la yidhahdo component in si ay doorasho ay u dhacdo waa gartay Eh, waxaan ka rabaa su-aal kale oo wadaagaya inaan idin dhex dhigo Eh, doorasho inay qabsanto eh, waxaa muhiima inaa heshaan garab eh, hay-adaha kale ee dowladda ay ugu horeeyaan wasaaradda amniga wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda dastuurka wasaaradda qorsheynta guddiga xuduudaha guddiga madaxa bannaan ee dastuurka oo waxaa qabanaysaan bays u ah ama saldhig u ah xiriirka idinka dhexeeya hay-adaha aan carabaabay intee la egyahay marka ka wada hadasheen si dalka in doorasho uu ka ka dhacdo saddex sano kadib
waa su-aal muhiim ah Ee, su-aashaasu ee, waxyaabaha aan oga jawaabnay waa warbixintii iyo ka jawaabidii su-aalihii baarlamaankuna soo weydiiyey si looga jawaabo su-aalahaasi waxaan waxaanu awalba ku talagal u ahaa hay-adaha aan aan gacan saar kala leenahay ama shaqada ay toos noogala dhexayso Ee, sida adiguba hadda maaragtay ee, aad eh, ku sheegtay ee, wasaaradda arrimaha gudaha shuruucda oo maaragtay aan ku shaqeyno shariga doorashooyinka iyo kan muwaadinkaba iyagaasoo maaragtay darafta gareeya oo baarlamaanka geeya ama maaragtay ee, qalin horaad ahaan usoo qora waa muhiim marka inaan la socono inaan maaragtay talooyinka geysano marka iyaga hawshaas iskale marka hadda meesha ay marayaan inaan dabagalno aan ka warqabno waa waa qeyb qaybta kale guddiga xuduudaha haddaan haddana siday noogu kala muhiimsan yihiin hadduusan asaga xuduudihii iyo maaragtay deegaanadii kala as kala caddayn ma doorashadu marka ma caddaanayso meelaha anagu aan dhigayno goobaha doorashooyinka loogu talagalay marka iyaguna shaqo muhiima nagala dhexaysa nasiib wanaan guddigaas isku maalin baana la wada ansixiyey xiriir fiican oo naga dhexeeya wasaaraddana saas oo kale xiriir fiican oo nagala dhexeeya oo aan maaragtay dhowr jeer ay nagu martiqaadeen shirooda aan sheegayno iyagoo hawshooda ku jira aan qayb ka ahayn guddiga wasiirka maaragtay amniga waa la shirnay wasiirka maaragtay qorsheynta qaranka waa la shirnay arrimaha oo maaragtay hadba meesha ay marayaan mar walbana kulamaan ka leenahay aad bay nooga dhigi nugul yihiin in maaragtay warbixin naga siiyaan qorshahooda ku talagalka iyo kan guddiga in la iswaafajiyo sababtoo ah hadda anagu strategy balan sidaan warkii horeba kugu sheegay waxaa noo qoran in dastuurka iyo sharcigan oo maaragtay doorashooyinka ay soo dhammaadaan laba kun toban sideed bisha juulaay mid uu soo dhammaado mid kalena december inuu soo dhammaado haddii ay soo dhammaan waayana markaan problem aan haysto marka sidaa daraaddeed in marka iyagu qorshahooda iyo ku-talagalkooda iyo ke iyo kena in lays waafajihaa meesha muhiim ah marka taas si loo maaragtay helo waa in marka wadahadalka iyo abaabulka aan si maaragtay joogta aan wada socno guddiga xuduudaha oo kale xuduuduhu anagu waxaa noo qoran in laba kun toban iyo sagaal dhexdeeda inuu maaragtay ay diyaar yihiin xuduudihii ay kala cad yihiin si aan anaguna u howlgalno xuduudihii degmooyinka ha marka sida aad adiguba aad maaragtay aada sheegtay waa muhiim in aan isla socono hay-adaha dowladda ku talagalyadooda la iswaafajiyo si ay waqtigeeda doorasho u qabsoonto marka taas aad baan maaragtay raboodan baan ka qornay warbixintaasaydi se u dhacday kutalagalkooda iyo howlahooda ay si fiican inooga warbixiyeen waana ka wada shaqeynaa marka alxamdulilah taas baa noo fiicanta dhinaca sharciga ee hay-adahaas shuruuc badan waxaa jira ay muhiim ay tahay inaa wadaagtaan hay-adaha aan soo sheegay qalif dhinaca shuruucda muhiimka inaa wadaagtaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid a hay-ado badan waxaa jirta shuruuc badan oo loo baahanya sida haddii si hore aan kuu sheegay electoral law oo kale n i c da ama yani guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka waxa technical committeega waxay ka mid tahay muxuu ahaa moifa ama yani wasaaradda arrimaha gudaha oo ah yani in hadba meesha ay marayso inay ka warqabto guddigu uu ka warqabo shuruucda kale oo soo socotana sidaas oo kale si aan aan u ogaano yani ama aan u bushgarayna in si dhaqsiyaa yani loo daraaf garay si baarlamaanka golaha wasiirada loogu gudbiyo u baasgarayaan markaasna baarlamaanka loogu gudbiyo waxaa imaanaysa intaa shuruuc aan kuusoo sheegay dhammaantood waxay u baahan yihiin inaan mar walba sida muxuuaha political barilo sharciga xisaabta oo kale waxaa l waxaan guddigu markii lasoo saaray waxyaalo badan ayuu ka qabtay oo ah waxaa dhici karta muxuuaha waxyaalo badan oo ku jirta markii la daraaf garaynayo oo kale in guddigu markuu arkay inuu khaladaadkii ama wixii kasoo baxay daraaftigaas uu saxay oo khaladaadkii ka saaray una gudbiyey baarlamaanka si uu amendment ugu sugiyo ama uu wax uga bedelo
marka la yidhahda doorasho ayaa qabsanaysa doorashadan way ka duwantaha doorashooyinka hore oo nidaamka asxaabta badan ayuu noqon doonaa in xisbiyo siyaasadeed ay ku tartamaan marxalado kala duwan ayayna martaa marka hore lagu tartamo dowladihii hoose barlamaankii kadib madaxtooye lagu tartamo madaxtooye kursiga madaxweynaha lagu tartamo ay noqonaysaa hay-adaha xiriirka idinla leh ee haddii ahaan la tiro koobka wasaaradda qorsheynta ah xuduudihii wasaaradda arrimaha gudaha oo qayb aad ka tihiin aadana iyo guddiga xuduudaha wasaaradda dastuurka iyo waxyaaba badan mid ka mid ah ama laba ka mid ah waktiga ay qabsadeen hadday ku fashilmaan rajada doorasho in dalkan ay ka dhacdo mar kale intee la egtahay
horta waxyaabo badanaa isku xiran hadday noqoto tusaale ahaan usoo qaadano tirakoobka wasaaradda qorsheynta qaranka ayaa qabanayso iyadaa mandatekeeda leh mandatekeeda iska leh laakiin hadduu waddanka tirakoobka qabsoomi waayo doorashada umaba joogsanayso waa qabsoomaysaa annaga wasiirka wasiirkana waa kusoo wadaa wasiirkana waa kala hadalnay in uu maaragtay ku talagelkiisa uu yahay laba kun iyo labaatanka ka hor inuu tirkoob wadankan u qorshaysan yahay inuu qabto jawaab waafi oo naga siiyey oo maaragtay qof kasta oo maaragtay macquula u fahmi karo laakiin annagu ku talagalkeena uma aan joojinin qorshaheena maaragtay istaraatiijiyada wuxuu maaragtay ku salaysan yahay in diiwaangelinta odbixi odbixiyaha aanu maaragtay ku qabano doorashada taasaana maaragtay ku talagalka taas marka micnaheeda wuxuu yahay in wadanka haddii tirkoob hataa laga sameeyo mar walba in la sameeyo ay tahay haddii la sameyn waayana haddana maaragtay ay dabooli karto meesha aada adigu tirkoobka booskiisa waxyaabaha oo maaragtay la sameynayana waxaa ka mid ah in dadka bilo ka hor intaana doorashadu dhicin annaga hadda waxaa noo maaragtay qorshaysan laba kun iyo labaatanka bilaha ugu horeeya inaan diiwaangelintaa sameyno waxaad sameynaysaa goobihii doorashadu aad ka qaban lahayd si oo degmooyin ah ama tuulo ah ama gobol ah in la tago bosishankii beri adigu aas lahayd halkan waxaa codbixintii ka dhexaysaa meeshii maaragtay sidii oo kale shaqaalihii iyo maaragtay guddiga tegaayeen tegayaan marka si dadka loo diiwaangeliyo da-diisa deegaankiisa magaciisa waxa waxyaabahaas oo dhan dhalashadiisa waxaas oo dhan marka adigu ka diiwaangelisatid oo bilo kadibna isla goobtii u imaana ku codayna marka waxaa haysataa macluumaadkii aa u baahnayd oo dhan qofka oo ku diiwaan gashan markuu yimaadana maaragtay number oo maaragtay asagu la siiyey iyo maaragtay macluumaadkiisa iswata si uu codkiisa u dhiibto marka taas waxay daboolaysaa booska tirakoobka haddii maaragtay hadday haddii la helana kabasii fiican shaqadana waa nooga yaraanaysaa wixiina maaragtay waa noo fududaanaysaa hawsha isaan qabsan lahayn laakiin bedelka maaragtay tirakoobka waxaan maaragtay u diyaarsanay oo maaragtay istaraatiiji balankeena ugu diyaarsan inaan ku qabano diiwaangelinta maaragtay doorashada dadka wax dooranaya midda kale waa xuduudaha ta xuduudaha soomaaliya sagaashan iyo laba degmadood adigu sida aan ku beesgaraysan ama maaragtay ay ku caddahay waa sagaashan iyo laba degmadood marka xuduudahooda waa la kala ogyahay waa la kala yaqaana hadday dhici weyso maaragtay ay suurtogeli weysana wax problema hadda caqabada maal ma laha haddana waxay ku xiran tahay nidaamka doorasho la qaato nidaamyo doorasho ayaa jiro aan xuduudahaba loo baahnayn in maaragtay laisku mashquuliyo laakiin haddii ay maaragtay nidaamyo kale ka duwan oo khasab tahay in xuduudo la helana haddana maaragtay xawlkeeda wuxuu noqonaa degmo kasta tuulo kasta meel ay raacsan yihiin mar hore wadankan ay uga kala caddaayeen taasna iyaduna caqabad weyn oo hadda aan ka filayna maaha marka waxyaabaha anagu aan is leenahay inay isbedel ka imaadaan iyo amniga iyo iyo iyo sharciga gudoomiye ku-xigeen ee arrintaas waan usoo noqonaynaa ee waxaan rabaa inaan siiyo qof daawado ah oo qadka ku jira halo asalaamu calaykum haloo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga halkaa joogto walaalkay aada waa mahadsan tahay martidana waa salaamaya farsamada iyo kaamirada dhammaan daawadayaasha waan salaamaya waxaan leeyahay barqa wanaagsan magacaygu waa suleekha muxiyudiin ibraahim degmada kaaraan ee gobolka banaadir suleeqa kaaraan soo dhawow barnaamijka haddaad la socotay su-aal iyo talo
waa dhabahay aadaan u mahadsan tahay waxaan weydiin lahaa hal su-aal oo ah n waxaa laga dhawaajiyey in marka ay tahay muhiim tirakoobka ama diiwaangelinta dadka codeynaya maadaama la rajeynayay in dalku doorashada soo socota ay noqoto qof iyo cod marka dawladana badi waanu ognahay inaanay gacanta ku hayn gobolada iyo markaa tuulooyin muhiim u ah dadka inay ka codeeyaan saameyn caynkee ahay idinku yeelan kartaa maadaama goboladaas iyo baaxadda leh aanan ku jirin gacanta dawladda suleeqa ee aada baad umahadsan tahay su-aasha suleeqo waxay kaaleysaa su-aashii hore aan hore ku weydiiyey sagaashan iyo laba degmo uu dalku u lahaa dawladdii militariga ahayd samaysay kadib waxaa jira degmooyin kaloo la magacaabay ayaa jira oo degreetooyin madaxweyne kusoo baxay dowladda madaxweynaha ka hadla naxariistay madaxweyne cabdullahi yuusuf degmooyin ay magacaabday madaxweyne sheekh shariif degmooyin uu magacaabay adiga madaxweynayaashii ugu dambeeyey degmooyin cusub la magacaabay ayaa jira madaxweynayaasha gobolada degmooyin ay magacaabeen ayaa jira tiradii sagaashan laba haddii ahayd sagaashankii ahayd tirooyinka hadda waa ka badanta degmooyinka la magacaabay marka lagu daro deegaano kalena weli xor ma aha oo nabadiidka gacanta ku haysta inkastoo dowladda ay ku holan tahay ee xoreyntooda ee qeybo ka midana waxaa weeye somalilan weeye marka intaasoo dhan oo caqabadaha jira sidee marka sagaashan iyo labadii degmo haddaan u noqonaba sagaashankii looga wada codayn karaa
marka horeyse laba arrin baa muhiim ah waxaa muhiim ah horta shuruucda maaragtay ama dastuur baa wadanka dalka uu leeyahay dastuurka wuxuu qoraya horta muhiima in la fiiriyo dastuurka waxaa ku cad marka in qodobka oo maaragtay korka maxsuusta laakiin waa sideed iyo tobankii gobol ee dalka uu lahaan jiray midda labaadna oo muhiimkaana waxay tahay hogaanka qaranka inay ka heshiiyaan arrimahaas ay isla meelikaan waa arrin siyaasadeed anagu maaragtay waxaan nahay dad wax fuliyaal ah oo shaqadaan fulinayna marka madaxda inay ka heshiiyaan ay raacaan sida dastuurka ay qoran tahay hadday noqoto haddii kalena maaragtay ay guddiga xuduudaha oo asagana hawshaas u xil saaran in maaragtay oo ay kala shaqeeyaan ay maaragtay noo kala caddeeyaan middaa laysku raaca haddii tan dastuurkii ay tahayna sida uu qabo dastuurka muhiim waa in maaragtay waxyaabaha uu tilmaamayo in siday tahay loo qaato haddana waxaa ka dhawaajisay in laga maarmi karo mararka qaar sida dowladaha qaar ay ku dhaqmaan degmooyinka iyo macnaha xuduudaha iyo waxyaabaha dadka laga maarmo degmo ma xuduudaha xuduudaha laga maarmo hababka kale marka looga maarmi karo in laga maarmo tusaale haddaan soo qaato degmada buuhoodle iyo degmada laascaanood oo kale xuduudaha ay leeyihiin oo kale haddaan rabna inaan ka maarmno in ka badan afartamiyo tuula udhexaysa laga maarmo dadkaas inay codka dhiibtaan sidee
micnaha ma aha tuulooyinkii laga maarmay micnaha dadkaasna inay dhiibtaan xuduudihiina laga tago asaga sharcigaas wuxuu daboolayaa nooca doorasho noocaas oo maaragtay nooca system doorasho la qaato ayay ayaan ulajeedadu tahay ma aha in dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba codkooda ay dhiibtaan ayaa muhiim ah taasna waxay dabool waxay daboolaysaa in maaragtay codka laga dhigan karo ama gobol ama degmo ama tuulooyin dhowra in meel laisuu geeyo oo kale ulajeedada waa sidaa ma aha marka kuwaas taas waxay u baahan tahay nidaamkeeda maaragtay su-aalaha baarlamaanka in soo weydiiyey kamid aheed marka jawaabteeda waxay u baahan tahay iyadoona marka in dood dheer badan laga sameeyo oo maaragtay laga hadlo waqti badan iyadana waa loo baahan yahay laakiin hadda tan muhiimadda ulajeeda saas ay ahayd waad mahadsan tahay qalif dastuurku weli waa qabyo qoraal oo baarlamaankii sagaalaad waxaa la horgeeyey nuqullo ama jabtaro ka mid ah oo dib eegis ay ku sameeyeen guddigii ee dastuurka u qaabilsan qaranka ay kusoo sameeyeen qodobada aan la taaban waxa ugu muhiimsana qodobada siyaasadda la xiriira shan jabtar oo siyaasadda la xiriirta qodobo lamid ah ayaan la taaban doorashada waxyaabaha beyska waa qodobada aan la taaban oo siyaasadda ku hareereysan arrimaha sharciga marka aan fiirino dib ugu noqono marxaladaha muhiimka ah ama qasabka noqon ka dhigi karta doorasho inuu u dhacdo dhinaca sharciga
sida doomi uu kuu sheegay waxaa jirta options badan oo in la qaato ay tahay optionskaas waxaa ka mida systemyaasha haddii aan ka hadlayna oo ah electoral system la yihahda oo ah nation wide waxaa la yihahdo muxuu aha ama district wide ama region wide يعني أن لو بهنين بمركز قارك الحدود بأن لو بهنين يعني حزبه يعني إيه وحوك قد قيل كذا أنت فروع أو مركز أودي سي تاي أي وحوك يسنا يا محوها دور شيء وكقرب قلها يا حاجرته لبية طبعا سيستم أو استعماله وآسيا دور شيء يمكن يكون عام وأدون كلا استعماله إيه سؤال هذا وأصلا نقولنا يا حاجة الصورة لبيت طبعا الدستور حيقوليسا مد وحليل هذا إيه الصومالي هذا إنه كوشة يعني إيه ولي يعني وحب ها فيرس باسي ديبوس اللي هذا اما اف تي بي تي اللي هذا واه وبلوراليتي يعني مركز هشيد شرمارك وهلا كونتر بقولكي كونتر افرتن وهلو إيه سيد علن وهلا بقولكي صدر انا بقولكي لباتن عن هلو إيه ذا وينر تيكس اول اللي هذا شرمارك غوريسنا halkaas waxa ku qasaaray labadeena cod ayaa ku guulisay shirmaarka afartan helay soddon 30% iyo 20% oo halkaas waa qasaareen systemkaas waxaa la yidhaha plurality ka kale waxaa la yidhaha majority system oo ah wixii ka badan conton oo hal lagu dara waayo 50 plus one ayaa la yidhaahdaa oo ah ayana systemyaal waxaa jirta la isticmaalo oo ah two round systemka oo kale nidaam la yidhahda isna jirta oo ah in qofku markii la- ee, uu ee, la dooranayo uu ku guulaysan karo wixii konton iyo ka badan Ee, waxaa kaloo jirta marka haddii waxaa loo kala qaybaya marka districtyaasha waxaa loo kala qaybaya mid hal cod yani hal qof ku soo gelaya single yani member ah iyo mid multi member ah oo dad badan kuraas badan ay taallo iyo mid hal kursi u yaallo ee, mid shan ay taallo marka midka halka ay taallo waxaa la yidhahdaa plurality iyo majority ayaa lagu xadeeyaa Ee, marka nidaamkan kuu sheegaya waxa waa ee, majoritarianka majoritarianka waxaa ka mid a yani round ee, two round systemka markii qofku u guulaysto sharmaako saddex qof baa laga rabaa sharmaakaa guulaystay waa nidaamka kale oo ah two round systemka sharmaaki fifty plus one buu helay waa u guulaystay labadii kursi aa loo baahan yahay labadii kursi kuraastii ee, markuu guulaystay kasoo hartay sharmaarke iyo kuraastii preference waxa la yidhahda la suubiyaa kuraasta hadba intay tahay wixii kale oo tartanka soo galay waxaa laga soo reebayaa kuwii ugu codadka badnaa waxaa la fiirinayaa markaas proportional representation aa loo fiirinaya saami ayaa loo fiirinaya ayaa lagu qaybinaya oo qaab qaabab loogu yani lagu bixiyo ayaa jirta waxaa jirta system kaloo la isticmaalo isna la yihahdo eh, proportional representation oo ah nidaamkan ayuu ayuu daba socdaa waxaa jirta nidaam kaloo la yihahdo eh, snl t v oo magaciina ka wata waa single non transferable vote aa la yihahdaa snl t v aa la yihahdaa s n t v haynoo joogto Ha.
qofaan qadka Ha.
siinaya si talo iyo tusaale wuxuu hayo uu noola wadaago Ha.
kadib waa- waa waa sii wadi doontaa Mm.
Eh, daawadayaal eh, goordhowna qadadka teleefanada ayay guda geli doonaa iyo dhegaystayaal eh, idinkoo su-aalihiina iyo ta- iyo talooyinkiina waa barnaamijka doorkiina ku biirinaya halo asalaamu calaykum
wcalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu magacaaga iyo halkaa joogto
Ah, magacayga waa xuseen oo jooga degmada boondere ee gobolka banaadir
Eh, xuseenoo barnaamijka haddaa la socotay eh, su-aal iyo talo
Ah, waa mahadsan tahay adiga iyo martida aad baan u salaamayaa Een, ah, waxaan qabaa talo iyo su-aal intaba taladan soo jeedi lahaa waxay tahay marka hore in guddiga doorashooyinka uu shaqo badan ayaa hortaalo in wakti badanna way haystaan inay hadda u diyaargaroobaan in markaas eh, saddex sano kadib ay ay u qab- u qabsoonto doorasho ah, qof iyo cod ah su-aasha aan qabo waxay tahay marka een, way maqashaa u malena Eh, waan ku maqlayaa xuseenow
su-aasha kale waxay tahay wadamada horumaray ama wadamada doorashooyinka eh, sida hadda kenya oo kale wakti fara badan baa la geliyey waxay leeyihiin national com- eh, national election committee sida la yidhaahdo Eh, wakti fara badan bay qarash geliyeen eh, wakti fara badan bay howlo iyo shaqaalo fara badan bay leeyihiin sidaan la soconno guddiga doorashooyinka qaranka een, ma naqaano xaqiiqadeeda meeshay ku yaalaan shaqaalahooda eh, dhinaw inay shaqaalo fara badan leeyihiin inay wakti fara badan iyo dhaqaale ay dowladda culeys ku saaraan si ay arrinta hor taallo ay u dhaarteen inay inay inay inay qabsoonto soo ma habboona in mar walbaba ay to- ay dowladdu ay ay- ama wasaaradda arrimaha gudaha laga sugo shuruucdii waxaa wanaagsan in guddigu uu mar walbaba uu xoog si uu xoog u saari lahaa uu- uu- uu- waa saxo xuseen waxaa isku dhex wadaa ee, su-aashii iyo taladii baa isku dhex wadaa Ee, taladii waan fahamnay ee, soo ururi ee, soo ee, soo kufi su-aasha si loo fahmo Ee, guddiga maxaa weydiin lahayd waxaan weydiin lahaa waxay tahay haddii guddiga maadaama hooshooda ay tahay doorashada haddii iyaga hal sano iyagoo ka dhiman ay u cadaato inaysan doorasho qabsoonaynin ma ma ma inta ummadda hor imaadaan ma iscasilayaan oo ma caddaynayaan inaysan doorasho dhici karin ay ay ka tegeen shaqadaasna aad baad mahadsantahay xuseen Ee, daawado kale ayaan raacinayaa su-aashaada le ee, waa laga jawaabi doonaa halo asalaamu calaykum calaykum salaam magacaaga walaaliya halka aad joogto
magacaygu waa cabdisalaan cabdulaahi axmed Ee, cabdisalaan oo soo dhawaa xagee joogtaa
golweynan joogaa beledweyne
golweyn golweyn okay ee, su-aal iyo talo su-aal iyo talo
aye halo
Ee, cabdisalaan wuxuu maqlayaa ee, dhalada ee, barnaamijka ka daawanaysid ee, ama tv-ga codkeeda iska demi su-aal iyo talo cabdisalaan qadka ayaa ka go-ay oo jooga beledweyne qofka kale qad ku jira halo asalaamu calaykum
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu Ee, magacaaga iyo halkaa joogto waa cabdirasaaq oo jooga degmada hiiwaa Ee, cabdirasaaq su-aal iyo talo barnaamijka aad la socotee walaal horta waxaan qabaa horta anaga dhalinyarada hadda soo kortay oo dowlad la-aantii kusoo kortay aan nahay nidaamka ay noo sheegeen ee khubaradan barfasoriinta aad ayaa ugu hilowsan nahay marka su-aasha aan qabo horta su-aal ka hor waxaan qabaa ma la samayn karaa intii loo gudbi lahaa ee ee national gobolka banaadir haddii la sameeyo ardayda xagga jaamacadaha dukumentiyadooda loo haayo inta waxbarashada marka degme ahaan ma laga bilaabi ma laga bilaabi karaa marka national waa way cus- way cuslaane marka heer gobol ma laga bilaabi karaa oo xisbiyada ayagoo la dhahaayo ee gobolka banaadir ku tartama horta si loo ogaado taagta ee leeyihiin ee guddiga oo doorashada qaranka kadib ma la samayn karaa micnaha gobolka banaadir bes ma laga qaban karaa doorashada ma lagu bilaabi karaa
waa waa mahadsantahay su-aashaada marka waa midaas soo maaha cabdirasaaq waa mahadsan tahay waxaan jeclaan inaad soo koobtaan ee, jawaabaha ee, su-aalihii xuseen Mhm.
Ee, xuseen haddaan soo ururiyo ee, su-aashiisa laba kun iyo sagaal iyo toban markii la gaaro Mhm.
ee idiin soo baxdo dalka inaysan doorasho ka qabsoomin gedigiin iscasilaysaan su-aashii xuseen Ee, cabdirasaaqna waxaan u leenahay inay ila wada fahanteen ee, inta gobolada oo dhan laga qaban lahaa bal ugu yaraan gobolka banaadir in lagu bilaabo Ee, soo dhawaada.
waa mahadsan yihiin eh, tan xuseen haddii aan ka bilaabno Mhm.
Eh, waxaan u malaynaa marka ugu horeysa horta wuxuu wax naga weydiiyey xafiiska iyo shaqaalaha ma leeyihiin xafiis meel looga hagaago iyo shaqaalana ma leeyihiin Eh, taas horta haddaan uga jawaabo xafiiska waayo baan leenahay eh, madaxtooyada dhexdeeda ku yaala Eh, ku talagalkana wuxuu yahay guddiga hadda waxaa u socoto maaragtay xarun ka banaa- bannaanka ah oo dadkuna ay maaragtay si sahlan kusoo geli karaan xisbiyada iyo dadka maaragtay eh, daneeya arrimaha doorashooyinka inay eh, maalin walba imaan karaan markii hawshiisa waa socotaa kaas markay dhammaato sanadka soo socda insha allah horaantiisa ama dhexdiisa eh, intayna la gaarto ayaan rajaynaynaa Eh, shaqaalena waa jiraan eh, habaska yaraadaan laakiin adigu eh, ilaa iiso dambeeyey shaqaale uu leeyahay guddiga Eh, tan kale haddaan eh, abaarno eh, su-aasha ah ma iscasilaysaan eh, haddii oo doorasho ay qabsoomi weyso Eh, iscasilaada eh, guddiga hadday xal ahaan lahayd hataa waaba oo wadanka oo maaragtay oo wax ku badbaadinayo waaba waaba xal hadday u tahay dalka waaba iscasili lahayn laakiin xalka wuxuu yahay doorashada waqtigeeda ma lagu qaban karaa Eh, waxyaabaha guddiga maaragtay eh, sharciyadiisa ay siinaysa waxaa ka mid ah in doorashada maaragtay waqtigeeda uu ku qabto ku talagalkii u diyaariyo haddii duruufo oo maaragtay la taaban karo oo dalka ka jirana ee ay dib u dhigi karaan marka taasna maaragtay eh, Okay.
waxyaabaha Eh, maaragtay shuruucda siinaysa waa.
waqtigu eh, gabagaba ayuu ku dhow yahay Mhm.
Eh, daawadayaashana waan ka cudur daaranayaa eh, daawadayaal badan oo qadadka ku jira eh, inaysan nagala sii qayb qaadan karin eh, su-aalahoodana eh, xuseen ayaa ugu dambeeyey Eh, su-aasha eh, min hal su-aal ayaan rabaa inaan idin weydiiyo Eh, ma idiin muuqataa xujooyin badan inay doorashada qaranka ku hareeraysan tahay oo xujo walba mid iyadoo la wada furo midna aysan wada xal noqon karin mar la muhiima tahay marka inay qabataan shirweyne qaran oo looga hadlayo masiirka doorashada dalka oo madaxweynihii ra-iisul wasaarihii saddexda ee hay-adood ee dalka uu leeyahay ee sharciga ah fulintii iyo sharci dejintii iyo garsoorkii dhammaanay bulshada soo dhan yihiin inaad isugu keentaan oo go-aan laydinla gaaro inta liila guddiga doorashooyinka arrinta waa ku fashilmeen in go-aan laydinla gaaro shirweyne qaran ay qabataan tira war sidee yeelnaa maydinla gudboontahay Eh, horta intaanan sharweyne la qaban waxaa muhiim ah dadka inay horta maaragtay sida hadda eh, qofkii ugu dambeeyey cabdirasaaq oo kale la fahamsiiyo doorashada xeerarkay marayso degmooyinka iyo gobolada iyo maaragtay eh, xataa iskuullada inaan shaqaalo u dirno doorashooyinka ay u qabtaana shuruucda ka mid tahay marka eh, dadka in la fahamsiiyo la baro doorasho iyo waxay tahay iyo meesha loo marayo wax maaragtay hadda ay sheegayso caqabadaha isdul saaran ee jira dalka in la xaliya ay u baahan tahay Eh, hadda xeer waxaan joognaa baarlamaankii baarlamaankii hadda waxaa noo socda maaragtay eh, arrimahaas eh, ay naga wareysanayaan Eh, xukuumadda sidaas oo kale Eh, iyaduna daraad warbixin fiican baan siinay haddana maaragtay eh, mid kale oo soo socoto haddana aan eh, aan kaga maaragtay eh, wada hadlayno caqabadaha jira sidii looga bixi lahaa loo gudbi lahaa Eh, ilaahay hadda arrinta aad ay u fiican tahay Eh, xukuumaddana waa ka go-an tahay ra-iisul wasaaraha baarlamaanka uu ku sheegay in eh, arrimaha ugu muhiimsan oo xukuumadda ay fulin doonto inay maaragtay eh, eh, ay tahay doorashada baarlamaankuna warqaduuba noo soo qoray inuu ogaado diyaargarowga iyo kutalagalka guddiga in se xeerka uu marayo marka eh, dowlad ahaan eh, kutalagalka iyo maamul goboleedyada eh, waxaan tagnay dhowr maamul goboleed qaarna haddaan usii soconaa oo aan tegi doonaa mardhow iyaguna sidaas oo kale oo go'aanta marka taas eh, waxaan rajaynaynaa insha allah eh, muddo dhow inaan maaragtay gebagabada arintaasoo dhan aan ka sheegno idaacadaas si aan maaragtay dadka aan- aan loo loo wadaagno ku talagalka insha allah waa mahadsan tahay ee qalif dalka wuxuu leeyahay shan dowlad goboleed ee dowlad goboleed walbana wuxuu leeyahay dastuur u gaara dalka wuxuu leeyahay lix dastuur shan dowlad goboleed oo dastuuradooda ah iyo dastuurka ummadda soomaaliyeed ka dhexeeya oo qabi qoraalka ah ee dastuurada kala duwan ma laga yaabaa inay qayb ka noqoto doorashada dalka caqabadahaas oo jeedi kara horta shir marka waa aada u mahadsan tahay Ee, ee, waxaan rabaa inaan iraado ee, su-aashaan ee, midday ka horeysa oo aanan wax yar ku darsado oo Waa ku dar- oo ku ah, ee, doorasho ee, muhiimaddu waxa waaye doorasho marka la suubina waa in ee, loo diyaar garoobo ma ahan beri bay dhacaysaa sanadka dambe dhacaysaa doorasho aan qabano doorasho waxay leedahay process dheer oo ah loo baahan yahay in la qaato waxaa laga iyadoo laga bilaabayo shuruucdii loo baahnaa yani in yani baarlamaanku asixiyo dowladdu asixiso waxa doorasho dhan macnaheedu waxa waaye waa sharci waaye Ee, waxaana la yihahdaa adduunka la yihahdaa ee, doorasho yani election keliya ma ahan it's not only yani election it is a process it's not an event election is not an, an event but it's a process ma ahan wax hal mar keliya dhaca laakiin wax process dheer qaata waa in dadkii la baro sidii gudoomiyuhu yidhi ee, wa- ee, la- wacyigelin la siiyo in muxuu ahaa ummadda soomaaliya ay u diyaargarowdo nin walbaaba fikrad uu ka qabo ee, aad mass mediyihiin aad dinka journalistayaashiinu ee, aad muxuu ahaa ummadda ku wacyigelisiin muxuu ahaa hadba heer ka maraysiin muxuu ahaa doorashada macnaheeda iyo sida u dhici karto iyo faa'iidada ay leedahay in nin walbaaba uu yeesho wakiil iyo yani in ee, uu soo doorto qofka uu rabo yani inuu ee, matalo marka waa macnaheedu ee, ma aha doorasho keliya ha dhacdo markii la subiyey guddiga doorashooyinka qaranka tababaro badan la qaatay ee, ee, meelo badan baa maxaa duruuso badan- ee, duruus badan baa lasoo qaatay ee, ee, dadkiiba maxaa waxaa la subiyey ee, lasoo saaray haddee maxaa xisbiga ee, wa- sh- shuruucda ah xisbiyaasha shuruucda xisbiyaasha waxaa ka mid a marka yani waxyaalo badan oo ee, haddeer arabna ummadda inaan u sheegno oo ay ka mid tahay waxyaalo yani aad iyo aad loogu farxa ayaa ka mid a oo ay ka mid tahay registrationka xisbigu markuu noqonaya xisbi siduu hadhow u noqonaya maxaa xisbi national ah yani inuu sideed iyo tobanka gobol ee ee wadanka sagaal ka mida xisbigaasi uu ka helo ten thousand registry voters marka koowaad wuxuu maraya waxa la yidhaha temporary registration oo ku meel gaar ah ee markuu constitutionkiisii iyo shuruuciisii daakhiliga ahaa iyo dadkii ee, founding memberska uu asaaso ee, fiigii uu dhiibo looga baahnaa ee, waxaa la siinaya certificate oo ah temporary registration bal waxaa loo gudbaya kii ah rasmiga ahaa waa markaas marka tobanka kun oo cod xisbigu wuxuu dhaafaya inuu noqdo xisbi qabiil xisbi muxuu ahaa ee, group ay iska leeyihiin wuxuu isku bedelaya xisbi national taasi waxay la mid tahay marka qof walba oo soomaaliya wuxuu helaya wacyigelin iyo doorasho waxay tahay macnaheeda marka ee, macnuhu ma ahan xataa haddaa doorasho aysan dhicin ma aan doorasho keliya cod lagu rido Ma- muhiimaddu waxa wey ummadda soomaaliya in u diyaargarowdo anytime maalin maalmaha ka mid inay doorasho dhacdo laakiin anagu waxaan ku dadaaleyna inaa doorasho ay dhacdo ay rajaynaynaa boqolkiiba boqol waa mahadsantaa khalif ee soddon sekin su-aasha ku weydiiyey jawaabteedii Ah.
caqabadaha dastuurada kala duwan ka iman kara marka doorashada la gaaro Ee, ee, sida aad ka warqabtay caqabadaha waxa waa ee, wa- yani maamul goboleed kasta wuxuu leeyahay dastuur buu leeyahay dastuurka federaalkahay yani wuxuu override af af soomaali kelmadaas waxa lagu yihahda marka wuxuu ka xoog badnaanaya ama ka awood badan yahay dastuurka go- gobolada marka mar walba supre- supremacy of the law a la yihahda supremacy of the law waxa way yani shuruucda yani federaalku waa ka awood badnaanaysaa marka ee, shuruucdaas maamul goboleedyada waxaa laba in la laiswaafajiyo Waa ma- mafahmi waa laiswaafajiyo mahadsan tahay.
si markaas yani loo helo yani wada shaqayn ka dhexeeya ee xiriirada baarlamaanka gobol iyo mid federaalba aad baa mahadsan tahay Eh, waxaan idinkaga mahad celinayaa ee waktigiina ee qaaligaha ee barnaamijka aasiiseen intayna ka bixin soddon sekin guddoomiye ku-xigeen shacabka soomaaliya maxaa ku baaqasaa maxaa si codsanaysaa waxaan marka hore da- ugu hore ugu horeysa aan uga baaqayaa shacabka soomaaliyeed in ay maaragtay eh, moraalkooda iyo niyadooda iyo wanaagga ay ay maaragtay u hayaan dimuqraasiyada inay sare u qaadaan oo maaragtay ay ku ku kalsoonaadaan dalkan xukuumadda iyo maaragtay baarlamaanka federaalka iyo guddiga doorashooyinka in maaragtay ku talagalka uu yahay doorasho qof iyo cod ah in laba kun iyo labaatan ay dhacayso ayaan maaragtay eh, ugu baaqaya waxaana maaragtay ka codsanayaa in lala shaqeeyo xukuumadda iyo maaragtay si loo gaaro taas inay kala shaqeeyaan aad baa mahadsan tahay aada u mahadsan mar kale waxaan idinkaga mahad celinayaa waktigiina aasiiseen barnaamijka kulaka toddobaadka aada u mahadsan guud ahaan daawadayaal intaa waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka kulanka toddobaadka oo jumco walba aad ka daawataan kana dhegaysataan warbaahinta qaranka gaar ahaan telefishinka iyo raadiyaha qaranka toddobaadkan waxaan kaga hadalnay hanaanka doorashooyinka dalka waxaana marti iigu ahaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka sida cali sheekh maxamed iyo khaliif maxamed ducaale oo ah la taliyaha dhinaca sharciga mar kale sn t v wuxuu idin leeyahay mahadsantiin waqtigiina qaaliga absiisa intaa kan xiga aynu dib ugu kulmi doono ammaano alla iyo nooli kulanta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu